بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayyaal ilaahay baa subxaana wa tacaala mahadoo dhan iska leh ilaa ilaahay nagu jamciyey masaajidkan barakaysan innagoo gudannay farad faraacidda ilaahay subxaana wa tacaala ka mid ah kadibna u fadhiinnaa inaynu dhegaysanno darsi diiniya oo culimmadeenna aynu ka faa'iidaysanayno waxaynu u fadhiinnaa inaynu ka faa'iidaysanno darsi diiniya oo ciwaankiisu yeesaynu aragnay oo cilaanaadka aynu ku aragnay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee cabdillaahi bni cumar werinayo man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum qofka duul isku eekaysiiya iyaga ayuu ka tirsan yahay xadiidkaasi iyo sharaxiisa iyo isutaaggiisa ayaynu insha allahu tacaala waxaynu martuuga nahay fadiilata sheekh doctor sheekh xasan sheekh cali warsame waxaa insha allahu tacaala aynu rajaynaynaa mawduucaasi inaynu si mugle uga faa'iidaysanno sheekhuna uu inoo qaadaa dhigi doono ma jecli sheekha inaan wakhti ka cuno sheekha iyo idinka ayaan idiin kala baxayaa falyatafadal sheekhu ma'juuran mashkuuran
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد انتهى دبدد ولا ليال عاو إن شاء الله تعالى سدا ولا الكين وكدواتشيي وعن شعلي سينان إذن لو ذاقه موضوع أنه كتل مامي كرنه inuu yahay xadiidu saaca mowduuc xilligiisi la joogo horena u dhacay dibna u dhici doona haddana aynu la nool nahay maalinba maalinta ka dambaysana soo cusboonaanaya oo nebiguna sii sheega calayhi salaatu wasalaam mowduucaasi waxa uu yahay gaalada in laysu ekaysiiyo oo muuqaalkooda iyo dhaqankooda iyo labiskooda iyo axwaashooda kala duwan ama diin ha noqoto ama dhaqan ha noqoto in lagaga daydo ta noocaasoo nuxurkeeda ama halkay isugu biya shubanaysa ay noqonayso qofka muslimkaa shakhsiyaddiisu inay baaba'do oo waxa weeye la ysugu biya shubto shakhsiyaddii qofka gaalka a lagu yaqaanay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ciwaanka lagu sheegay waxaa looga jeedaa cinwaan ahaanun baa looga jeedaa muxaadaraduna waxay ku saabsan tahay xadiidka macnihiis laakiin si gaara xadiidka u sharxi mayno waayo xadiidku marka masaladan laga hadlayo sida aynu tilmaamayno waa daliilka ugu cad ee si gaara nebigu calayhi salaatu wasalaam masalada uu ugu caddeeyey iyo xukumkeeda uu ku bayaamiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidu cabdilaahi bni cumar oo halkiisa aynu ku tilmaami doonno insha allahu tacaala waxay culimmadu ka yidhaahdeen iyo xukumkiisa iyo waxa laga qaadan doono mowduuca dhowr qodob baan ka soo qaadan doonaa waa mowduucaad u ballaadhan gaalada in laysku shabaho waxaynu kaga hadli doonnaa insha allahu tacaala ilaa sagaal qodob oo aan aada u soo koobkoobayo oo kow ay ka tahay maxaa looga jeedaa gaalo in laysu ekaysiiyo qodobka labaad xukumkiisu muxuu yahay sharcigu halkuu dhigay gaalo in laysu ekaysiiyo qodobka saddexaadna waxa uu yahay xikmatu xikmada loo diiday gaalo in laysu ekaysiiyo waxaanu tilmaami doonnaa qawaacid iyo dawaabid lagu xakamaynayo maxaa noqonaya gaalo in laysu ekaysiiyo iyo maxaa noqonay waxaynu kaloo tilmaami doonnaa tusaalayaal faahfaahsan oo sharcigu inoo faahfaahiyey oo ku saabsan axkaamta kala duwan hadday tahay tahaarada salaadda iyo soomka iyo xajka iyo mucaamalaadka kala duwan guurka iyo nikaaxa iyo wixii la mida waxyaabo sharcigu faahfaahiyey oo la diiday gaalada in lagaga daydo waxyaabahana kuma koobna ee waa tusaalayaal sharcigu si gaara u bayaamiyey waxaynu kaloo tilmaami doonnaa maxaa keenay gaalo in laysu ekaysiiyo sababaha keenaya maxay tahay waxaynu kaloo insha allahu tacaala ku soo gebagabaynaynaa gaalo markii la isu ekaysiiyey maxaa ka dhashay saamayn intee leeg buu muslimiinta ku yeeshay waxaynu ku soo khatimi doonnaa ee islaamku siduu u daweeyey gaalada isu ekaysiinta la isu ekaysiinayo ka hortagga islaamku uu sameeye maxay tahay si muslimka looga badbaadiyo gaalo inuu isu ekaysiiyo qodobka koowaad haddii aan ku bilaabo altashabbuhu bilkufaar maxaa looga jeedaa maxaa lagu tilmaamayaa gaalaa la isu ekaysiiyey culimmadu waxay ku qeexeen ama ay ku macneeyeen markay macnaha doonayeen inay bayaamiyaan ama ay caddeeyaan waxay yidhaahdeen tashabbuh waxa looga jeedaa oo macnaheedu noqonaya waa cibaaratu can muxaawalati alinsaan an yakuuna shibha almutashabbahi bihi wa calaa hay'atihi wa xilyatihi wa nactihi wa sifatihi waxaa looga jeedaa qofku cidda uu isku shabbahayo ama uu isu ekaysiinayo inuu isu ekaysiiyo tilmaantiisa iyo dhaqankiisa iyo wixiisa u gaarkaana uu qaato ka noocaasaa la yidhaahdaa isu ekaysiin la yidhaahdaa waxay culimmada qaar yidhaahdeen aw huwa cibaaratu can tacamudi daalika wa taqasudih ama waxaa tashabbuh la yidhaahdaa ka sharcigu diidayaa uu yahay qofku inuu u badrheedho oo uu u qasdiyo gaalo inuu isu ekaysiiyo waxaa kaloo lagu macneeyey oo macnayaashaa la mida waa tamahulu lmuslimi bilkaafir muslimku gaalka inuu isku shabbaho oo uu isu ekaysiiyo fii caqiidatih fii cibaadati fii akhlaaqih hadday tahay caqiidadiisa inuu ka shabbaho haddii ay tahay cibaadadiisa inuu isaga ekaysiiyo haddii ay tahay dhaqamadiisa kala duwan inuu isaga ekaysiiyo haddii ay tahay labiskiisa iyo wixii la mida inuu kaga daydo ida waxaynu ku soo duuduubaynaa altashabbuhu bilkufaar waxaa looga jeedaa gaaladu waxa dhaqanka u ah ama diinta u ah ama caqiido u ah ama labis u ah ay ku caanbaxeen ay gaarka la yihiin astaanta u ah muslimku inuu kaga daydo ayaa waxaa la yidhaahdaa gaalnimo in la isu ekaysiiyey ama gaalo in lagu tashabuhay macnaha noocaasaynu ku macnaynayna culimmaduna waxay tilmaameen shardi inaanay ahayn qofku inuu u badrheedho gaalo inuu isu ekaysiiyo markuu ficilkii gaalada samaynayo ama labiskooda uu ku labisanayo ama dhaqamadooda samaynayo hadduu u samaynayo gaalaa samaysayee kaga dayo iyada dembigeedu waa weyn laakiin hadduu og yahay gaala inay samaynayso aanuu u jeedin gaalada inuu kaga daydo laakiin ficilkooda uu sameeyo ku dayashana aanu uga jeedin iyada lafteedu taasunbay ka sokaysaayo waa xaaraan wey oo ma bannaana wixii gaaladu ay ku caanbaxeen inaad samayso hadalkaagu haba noqdo naftaydaa ka helaysa laakiin ma doonayo gaalo inaan kaga daydo kuba hadalba sharcigu kaa yeeli maayo waayo waxyaabaha noocaas oo kale ah waa wax sharcigu danaynayo in muslimka iyo gaalka la kala sooco isu ekaysiintooda u qasti oo uga jeeda ama ha uga jeedin sharcigu ma kala qaadin sida adilada laga fahmayo macnaha markaynu caddayno waxaynu uga gudbaynaa qodobyadana faa'iida ahaan aynu u tilmaamayno oo sharcigu wuxuu inoo sheegay waxyaabo la diiday in laysu ekaysiiyo koow waxa ka ah gaalada in laysu ekaysiiyo oo aynu caawa u fadhinno insha allahu tacaala inaynu faahfaahinno waxaa kaloo la diiday in laysu ekaysiiyo shayaadiinta shaydaanka in laysu ekaysiiyana waa la diiday nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslimka ku yimi laa yaakul axadukum bishimaalih walaa yashrab bishimaalih faina ashayطaana yaakulu bishimaalih wayashrabu bishimaalih midkiin yaanu ku cabbin bidixda yaanu ku cabbin bidixdana yaanu wax ku cunin waayo shaydaanka bidixdana wax ku cabba bidixdana wax ku cuna bidixdana wax ku cuna markaa nebigu wuxuu u diiday calayhi asalaatu wasalaam bidixda in wax lagu cuno waxna lagu cabbo waa dhaqan shaydaan weeye shaydaanka dhaqankiisana in lagu daydo waa laynoo diiday rijsun min camali shaydaan fajtanibuuh khamriga alle subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayey waxaa la tilmaamay inuu yahay camal shayطaan inuu yahay khamriga iyo wixii la midka ah ka saddexaad ama shayga saddexaada la diiday in qofka muslimka isu ekaysiiyo waxa uu yahay dadka lumay ee bidcoolayaasha ah ee caqaa'idda khaldan aaminsan muslimiinba haba noqdaan taana bacdu ahlilcilmi ijmaac bay ku soo naqliyeen waxa weeye waxay gaarka la yihiin ahlulbidacu in waxa weeye laga fogaado siimaahum ataxliiq xadiidkii saxiixaynka ku yimi markii nebigu calayhi salaatu wasalaam khawaarij ka hadlayey waxaa la yidhi calaamadahooda waxaa ka mida timaha inay xirtaan marka xilli xilliyada ka mida haddii dad bidcoolayaali ay ku caanbaxaan dhaqamo iyagoo ay ku caanbaxaan dadka ahlu sunnaha waxa waajib ku ah inay khilaafaan si aanay u shabbihin kuwa saddexaad waa fusaaqda waa dadka xumaanta ku caanbaxay ee waxa weeye macsiyada badsaday ee la mujaaharooday dadka noocaasana dhaqamadooda in la khilaafo waxa weeye iyaduna waa mid culimmadu ay inoo tilmaameen waxaa shanaynaya dumarku inay ragga isu ekaysiiyaan ragguna dumarka ay isu ekaysiiyaan waa waxyaabaha sharcigu uu diiday wey xadiidkii cabdilaahi bni cabbaas ee bukhaariga ku yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa lacnaday lacna rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalam almukhanifiina min alrijaal wاlmutarajilaati min alnisa nebigu wuxuu lacnaday ragga badhnaagoodka ah ee dumarka iska dhiga nebigu calayhi salaatu wasalaam waa lacnaday wa qaala akhrijuuhum min buyuutikum wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam guryihiinna ka saara yaanay idinla noolaan kuwa noocaasi wuxuu kaloo nebigu lacnaday calayhi salaatu wasalaam almutarajilaati min annisaa dumarka isu eekaysiinaya ragga isu eekaysiinaya waxaa kaloo la diiday sharcigu diiday oo qodobka lixaada xayawaanaadka in laysu ekaysiiyo waxaa la diiday marka la sujuudayo laa yabsud axadukum diraacayhi kalkalb xadiidkii anas ee bukhaariya muslim ku yimi qofkiin markuu sujuudayo suxullada ama dhudhummada dhudhummadiisa yaanu ku fidin waxa weeye xilliguu sujuudsan yahay dhulka yaanu dhigin inuu qacantaba dhulka dhigo ilaa suxulka ayguu isku shabbahaya yaanu samayn baa liidhi nahaa an yuwaطina alrajulu kamaa yuwaطinu albaciir waxaa la diiday ninku masjidka inuu meel ka dego sida awrku meel keliya uu u fadhiisto waa la diiday nuqratin ka nuqrati diig sida diigga qofku inuu waxa weeye u kubakubaleeyo oo uu u sujuudo waa la diiday can iftiraashin ka iftiraashi sabc ayaa waxa weeye la diiday xayawaanaad badan baa dhaqamadooda iyo ficiladooda haddaynu cibaadaysanayno iyo axwaasheenna kala duwan laynoo diiyey waxaan taa uga gudbayaa gaalada in la isku shabaho xukumka ay leedahay xukumkeedu waxa uu yahay muxaram inay tahay sharciguna inuu diiday oo uu xaaraantinimeeyey taana waxayna tusaysaa adilo badan oo kitaabka alle subxaanahu wa tacaala ku timi sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaamna laga faa'iidaysanayo kitaabka alle waxaa ka mid a aayaadka diidaya gaalo in laysu ekaysiiyo alle subxaanahu wa tacaala waxau uhi uma jacalnaak calىa shariicati min alamri faاtabicha walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun nebi maxamedow sharci baanu kugu sugnay oo aanu kuu soo dejinnay la doonayo inaad dhaqan geliso sharciga noocaasa raacoo dhaqan geli kana fogow oo iska ilaali dhaqamada iyo waxa ay jecel yihiin dadka gaalada ah ahwaaء aladiina laa yaclamuun kuwa gaaladaahi waxa ay jecel yihiin waxa weeye kuwa noocaasa ka fogow aayadda noocaasa culimo badani waxay ka qaateen inay nas ku tahay gaaladu waxay jecel yihiin in la waafaqo oo lagaga daydo inaan waxa weeye la ogolay waxaa ka mid a aayaadka culimmadu ay u daliishadeen qowlu اllahi jala wacala ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله سبحانه وتعالى وحو تلمامي يهود يا كريستان رالي إناني كان نقني ilaa aad ku dayataan dhaqamadooda iyo diimahooda aad qaadataan waxaana la tilmaamay haddii la raaco hawooyinkooda iyo waxa ay jecel yihiin waayo waxay jecel yihiin diintooda in la qaato waxay jecel yihiin sida alle subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay gaaladu inay diinta idinka leexiyaan yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada inay gaalo idinka dhigaan siday gaalo u yihiin ayay gaaladu jeclaysanayaan waa la diiday gaaladu waxay jeclaysanayaan ee ay sameeyaan inaynu raacno oo aynu ku dayanno sharcigu waa xaaraantinimeeyey waxaa ka mid ah adilada xadiidkii nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam ee bukhaari ku yimi oo nabigu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam ina alyahuuda wالnasaara laa yasbuquuna fakhaalifuuhum kiristaanka iyo yahuuddu garhka ma xineeyaan oo ceradiisa cad ma bedelaan ee khilaafa oo idinku bedela oo waxa weeye midabkiisa bedela axaadiistuna waxay tilmaamaysaa waxaan madow ahayn midabada kale in lagu bedelayo oo la xinaynayo waxaa ka mid a adilada nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidu cabdillaahi bni cumar waxa uhi man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum waana xadiidka muxaadarada ciwaan looga dhigay wuxuu nabigu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam qofka qolo isu eekaysiiya iyaga ayuu ka mid yahay iyaga ayuu ka mid yahay xadiidka waxaa soo warinaya cabdiraxmaan ibni haabit ibni hawbaan ninka la yidhaahdo can xasaan bni caطiya can abi اlmuniib alxarashi can cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma sanadkiisana hadal baa ku sugan abi daawuud iyo imaamu axmed ayaa soo warinaya oo ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ibni haabit ibni hawbaan ayaa culimmada qaar daciifiyeen xifdigiisa daciifiyeen laakiin xadiidka waa la soo dhoweeyey duruq iyo asaaniid buu leeyahay kala duwan cabdiraxmaan ibnu haabitna xadiidka waa lagu mutaabaceeyey sidaa awgeed baa culimo badani soo dhoweeyeen xadiidka shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uhi isnaaduhu jayid xadiidka sanadkiisu waa xoog badan yihi waxaa kaloo xoojiyey waxaa weeye alxaafid ibnu xajar albani raxmat ullaahi calayhi isaguna duruqdiisa iyo shawaahidiisa ayuu xadiidka ku saxiixiyey xadiidku waa xadiid sugan wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam qofku hadduu gaalo isu eekaysiiyo inuu la mid yahay inuu la mid yahay xadiidka daahirkiisa ama sida ka muuqanaysa waxaa ka soo degdegaysa qofku inuu ku gaaloobayo gaalo hadduu isu eekaysiiyo waayo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu leeyahy qofku cidda uu isu eekaysiiyo ayuu la mid yahay ayuu la mid yahay laakiin culimmadu waxay yidhahdeen waxaa looga jeeda isu eekaysiin kaamila hadduu isu eekaysiiyo oo wax walbo ay samaynayaan uu kaga daydo oo caqiidadooda uu qaato ficiladoodana uu sameeyo cibaadooyinkoodana uu sameeyo isu eekaysiin kaamila daahiran wa baatinan muuqaal muuqaalka guud iyo si hoos ahaaneedba qalbigaba intaba hadduu isaga eekaysiiyo ta noocaasi waa gaalnimadii weynayd weeye waana sida xadiidka ka soo degdegaysa qofkii isu eekaysiiyo gaalo waa gaaloobi macnaha labaad haddii aanu gaalnimada iskaga eekaysiin oo gaalnimada aanu ka waafiqin waxaa looga jeedaa wuxuu kala mid yahay waxay sameeyeen oo ficilada xunxuna ay samaynayaan dembiga ay ku mutaysanayaan iyo ciqaabta la marinayo ayuu waxa weeye isaguna waxa weeye mutaysanaya marka dunuubta ka dhalanaysa sida gaaladaba loogu ciqaabayo ayaa isagana loogu ciqaabaya tafsiilkaas ayaa xadiidka lagu macnaynaya gaaluu kala mid yahay haddii gaalnimada uu kala mid noqdona waa gaal haddii xagga dembiga iyo macsiyada gaalnimada ka sokaysana uu ka waafaqo macsiyo iyo dembi bay noqonaysa xadiidkuna wuxuu ku cadyahay gaalo in laysu eekaysiiyaa dembi weyn inay tahay nebigu calayhi asalaatu wasalaam inuu xaaraantinimeeyey oo lagu dhoweeyey inay gaalnimo tahay ayaa xadiidka laga faa'iidaysanaya intaasi way inoogu filan tahay adilada diidaysa gaalo in laysu eekaysiiyo waxaynu uga gudbaynaa maxaa loo diiday gaalo in laysu eekaysiiyo xikmada iyo ujeeddada iyo yoolka islaamku uu ka leeyahay gaalo in laysu eekaysiiyaa maxay tahay taa culimmadu qodobbay ku soo koobeen qodobka koowaad waxa uu yahay gaalo in laysu ekaysiiyo waxaa loo diiday waxaa sharcigu tilmaamay gaalada dhaqamadoodu inay ku dhisan tahay baadi iyo xumaan inay ku dhisan tahay gaalo laga filan maayo wanaag laga filan maayo dhaqankooda waxaa asal u ah maadaama gaalnima ay qalbigooda degtay waxa ficiladooda laga filanaya waa xumaan wey way dhici kartaa wanaag inay sameeyaan laakiin sida badan dhaqankoodu waa dhaqan xun oo fasaad ku salaysan kaasi waa qodob sidaasaana loo diiday culimmaduna waa caddeeyeen shaykhulislaam ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi waxa uu leeyahy dhaqamada gaaladu muslimiinta dani uguma sugnaa bal waxaa laga yaabaa dhibaata inay ugu sugan tahay oo wax dani aanay ugu sugnayn sida badan qodobka labaad gaalada in la khilaafo oo aan lagu dayan waxay xaqiijinaysaa wixii la inugu waajibiyey oo ah gaalada in laga fogaado dhaqamadooda laga fogaado waxay aaminsan yihiin laga fogaado oo sharciga waxa weeya uu inoogu yeedhayo qodobka saddexaad haddii waxaa weeye gaalada lagu daydo oo dhaqamadooda la sameeyo waxaa ka dhalanaya muslimka iyo gaalku inay isu soo dhowaadaan waayo qaacidadu waxay tahay labada shay muuqaalka hadday iska shabbahaan qalbigooduna waa isu soo dhowaanaya waa aragteen dadka saaxiibbada ah ee asxaabta ah waxay jecel yihiin isku labis inay xidhaan si waxa weeye muuqaalkoodu markuu isu soo dhowaado quluubtooduna ay isugu soo dhowaato gabdhaha saaxiibbada ah markay midilabis soo iibsataba saaxiibadeedna waxay odhanaysaa xaggaad ka soo iibsatay dabeedna iyagoo ku wada labisan bay suuqa u soo baxayaan dadkuna waxay odhanayaan waa saaxiibo ilaa kabaha isaga egyihiin waxaa dadku ka fahmayaa labadaa qof inay aada isugu dheer yihiin maadaama ay isku labis xidhanayaan waa wax bini aadamka lagu dabeeceeyey wey muslimka iyo gaalka maadaama la kala fogeeyey muuqaalka inay isaga ekaadaan waxay keenaysaa inay isu soo dhowaadaan sidaa awgeed baa sharcigu inoo jideeyey labiskooda iyo dhaqamadooda iyo ficiladooda in la khilaafo si loo xaqiijiyo asalka inoo yaallo oo ah gaalo inaynaan shaqo isku lahayn qodobka noocaasna culimmo badan baa caddeeyey shaykhulislaam waxa uu yidhi ina almushaarakata fi lhadyi اdaahir turiu tanaasuba watashaakulan bayna almutashaabihayn muuqaalka guud ama dhaqanka guud haddii layska waafaqo waxaa ka dhalanaya labadii qof inay munaasib isu noqdaan oo ay isla jaan qaadaan oo ay isku soo dhowaadaan waata keenta shirkaduhu iyo hudheelladu shaqaalaha hal labis inay u wada xidhaan si ay dadka kale ay isaga dhowaadaan oo waxa weeye ay isu muuqdaan waa waxyaabaha ay u sameeyaan wey qodobka afraad in waxa weeye gaalada la khilaafo sharcigu wuxuu uga jeedaa in la xaqiijiyo mabda'u almucaadaa waalbaraa'a collaytanka la inaga doonaya gaalada in lala colloobo baraa'ada la doonaya gaalada in laga bari noqdo ta noocaasay inaga saacidaysaa inaynu xaqiijinno waayo haddii dhaqamadooda aad ka fogaato muuqaalkooda inaad isu eekaysiisana aad ka fogaato taasi waxay kaa sii fogaynaysaa caqiidadooda iyo cibaadadooda inaad u ekaato ayay waxaa weeye keenaysa mabda'u alwalaa walbaraa in la xaqiijiyana iyaduna waxyaabaha ka dhalanaya waxaynu ugu dambaysiinaynaa xikmadaha waxaa ka mid ah tamyiizu almuslimiina can alkufaar muslimiinta iyo gaalada in la kala sooco oo beled haddii aad soo gasho muslim iyo gaala ay wada joogaan inay kuu kala soocan yihiin oo aad leedahay kaasina waa muslim kaasina waa gaal waayo dhaqamo badan bay ku kala duwan yihiin qaabka loola tacaamulayo iyo xidhiidhka lala samaynayo iyo axkaam badan baa gaal iyo muslim ku kala duwan yihiin sidaa awgeed muuqaalka in la kala duwo muslimka waxay u fududaynaysaa gaalka iyo muslimka in waxa weeye la kala sooco waxaynu uga gudbaynaa xukumka gaalada laysu eekaysiinayo markaynu hoos u sii dhaadhacno culimmadu qaybay u qaybiyeen ama waxyaabaha laysaga eekaysiinaya gaalada koow waa caqiide in laysaga eekaysiiyo laba cibaado in laysaga eekaysiiyo saddex mucaamalaad iyo akhlaaq iyo labis iyo wixii la mida waxa weeye ay gaarka la yihiin in la ysaga ekaysiiyo waxyaabahaasoo dhani waa muxaramaad weeye sharcigu uu diiday hadday caqiido tahay waxaa suuragala caqiidadaasi haddii ay gaalnimo tahay oo gaalada lagu waafaqo waxa weeye waa lagu gaaloobaya cibaado haddii ay tahay waa dembi weyn haddii ay tahay dhaqamada ay gaarka la yihiin ama labis ha noqoto ama waxa weeye dhaqamada kale ay samaynayaan ha noqoto iyaduna waxay ka mid tahay muxaramaadka ayay ka mid tahay waxaa sharcigu ka soo reebay wixii ku saabsan dana adduunyo hadday tahay waxyaabaha gaaladu ay samaynayaan xirfadaha ay nagu dhaamaan tiknolojiyadda iyo cilmiyada ay nagaga horeeyaan in lagaga daydo bal inta loo doonto laga soo barto kadibna laga soo xigto oo waxa weeye laga faa'iidaysto cilmiyo iyagoo ay gaadheen oo muslimiintu aanay gaadhin laakiin dana adduunya ay ku sugan tahay in laga qaato oo waxyaabaha sharcigu inoo banneeyey wey farsamooyinka qacantaa la mida iyo waxyaabihii manaafiic ama dana adduunya ay ku sugan tahay ta noocaasa sharcigu waa banneeyey waxa looga qaadanayaa ma aha gaalo in lagaga daydo ee waxaynu u qaadanaynaa muslimka waxaa la doonayaa horumar inuu sameeyo horumarkaa uu samaynayana wixii adduunyada ku saabsan ama muslim ha ka soo xigto ama gaalaha ka soo qaato waxaa laga doonayaa wixii dantiisa ah inuu qabsado ayaa laga doonaya waxaynu kusoo waxaynu kalo uga gudbaynaa insha allahu tacaala qawaacid iyo dawaabid xakamaynaysa marka baabkan laga hadlayo qawaacidda waxaa ka mid ah waa aynu ku bilaabaynaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu inoo sii sheegay wa huwa saadiqu اlmasduuq ummaddani gaalada inay isu eekaysiin doonto inay isku shabihi doonto nabigaa sii sheegay calayhi الsalaatu wasalaam bal nebigu waxa uu gaadhsiiyey sida xadiidu abi saciid oo bukhaari iyo muslim ku yimi uu tilmaamayo latattabicanna sanana man kana qablakum xadwa اlqudati biاlquda xatى low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh nebigu wuxuu ka soo gaadhsiiyey calayhi الsalaatu wasalaam markuu tilmaamay wadooyinka iyo dhaqamada kiristaanka iyo yahuudda in la qaadanayo oo muslimiintu ay qaadanayaan nebigu wuxuu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam xataa god mascagale haddii ay galaan inaad ka dabagelaysaan waxay culimmadu yidhaahdeen mascagalayda godkeedu aad buu u yaryahay cidhiidhi bay ka dhigtaa oo waxa weeye aad bay u yaraysaa meel cidhiidhiya oo ay dhib ku galeen haddii ay galaan idinkuna waad ka dabagelaysaan sidaad u daba socotaan xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam welibana waa ummatu lijaaba waa dadka muslimiinta ah inaan laga waayen cid gaalo ku dayanaysa xilli kastoo la joogaba taasi waa qaacido oo nebigu inoo sii sheegay calayhi salaatu wasalaam qaacidadaa waxaynu ku ladhaynaa wuxuu nebigu inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam axaadiid badan oo saxiixaynka ku timi laa tasaalu طaa'ifaة min ummatii daahiriina cala اlxaq ummaddan inaan laga waayeyn dad xaqa ku taagan oo gaalo aan ku dayanay oo diinta haysta inaan xilli xilliyada ka mida laga waayeyn labada xadiid waa in laysku ladhaa oo qofku aanu odhan markay faafto gaalo in laysu ekaysiiyo nabigaa sii sheegay calayhi salaatu wasalaam ee faraha laga qaado waa in la fahmaa inuu ilaahay dadka isku celinayo dadna ay wanaagga samaynayaan oo safka wanaagga difaacaya ay yihiin dhaqan gelinaya dadna ay dhinaca kale ay waxa weeye ku sugan yihiin labada xadiid waxaa inoo tilmaamaya qofka muslimkaa in la doonayo inuu noqdo kuwa xaqa ku sugan ee waxa weeye gaalada ka fogaanaya dhaqamadooda iyo caadadooda ee nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka badidiisuba haddii ay baydhaan inuu waxa weeye xaqa waxa weeye ku taagnaado oo waxa weeye dadka aanu ku dayan qaacidada saddexaad waxa ay tahay gaalada markaynu leenahay in laysku shabaha la diidaya ama gaalayaan laysu eekaysiin ujeeddadu waxay tahay waa waxay gaarka la yihiin waxaa baxaysa waxa gaal iyo muslimba uu sameeyo ama aynu kala garan weyno ma dhaqan muslim baa mise waa dhaqan gaala keebaa ku horreeyey ama shayga faafa ee meeluu ka bilaabmay aan la garanayn ee mujtamaca muslimiinta aadka ugu faafa caqiido gaalnimo ama dhaqan gaalnimo oo lagu yaqaanana aan ku salaysnayn waxa weeye kuwa noocaasi waa kuwo bannaan wey waa kuwo bannaan laakiin kuwa la diidan yahay waa shayga gaalada gaarka u noqda sidaa awgeed waxaa dhacda waxyaabaha qaar culimmadu inay isku qabtaan ma waxa weeye gaala laysu eekaysiinaya mise laysu eekaysiin maayo oo waxa weeye la ysku hayo ficilka noocaasa xagguu ka soo jeedaa waxaa ka mid a waxa weeye saraawiisha la xidhanayoo kale oo waxyaabaha ku dhismaysa ayay ka mid tahay walow hadday iska u badan tahay in muslimiintu ay isku waafaqeen hadduu waasic yahay oo cawrada aanu cawrada asturayo inay waxa weeye bannaan tahay laakiin xilli baa jirtay waxa weeye labis gaalo dadka qaar ay ku sheegeen waxaa la mida waxa weeye marka jaamacadaha hadda la dhammaynayo koofiyadaha la xidho koofiyadaha la xidho oo hadda jaamacadaha gaalada inta badan laga isticmaalo jaamacadaheennana soo gaadhay waa masale culimmadu ay isku hayaan ma gaalo ay dhaqan u tahay oo hadda intii dambe jaamacadihii gaalada ku caanbaxay oo iyaga ayaa iska leh mise muslimkaaba uga horreeya waa masale la ysku hayo wey markaad aragtaan koofiyadahan lagu qalinjabinayo waa koofiyad caadiya iyo afargeys waxa weeye dusha ka saaran marka culimmada qaar baa waxay yidhahdeen waxaa loo ogaaday xilliyadii hore markii muslimiintu ay ka baxayeen jaamacadaha iyo macaahidda intaynay gaaladuba aqoon iyo awoodba aanay yeelan ayaa muslimiintu koofiyaday xidhanayay koofiyadda markay xidhaan ayay kitaabkii ay dhammeeyeen buluuqa ama cumdatulaxkaamka ayay madaxa saarayeen ayay madaxa saarayeen marka koofiyaddiina waa la xidhan yahi afargeeskoo kitaabkii aana dushuu ka saarayin halkaasay ka soo jeedaa baa layidhi wixii noocaasoo kale ah wixii noocaasoo kale ah waxaa ka mid a waxa weeye suurka hadda la xidhanayaa la mida waxaa la mida toobabka aroosyada ya maxaa maxay magaceed taajkii ba taajkii baa la mida ma wax waxa weeye aroosnimo loo samaynayaa oo dee qofku ama gabadhu habeenkaasay leedahay waxay u baahan tahay labiska ugu fiican inay xidhato marka haddii labis caalami oo aad u wanaagsan oo qiimo badan loo helo waa habeenkeediiya ha loo daayo mise waxa weeye gaalay ka timiya ha la joojiyo hadal baa ku jira kuwaasi waa nooc wey laakiin waxaan leenahay xaaladii waa wax gaalo gaar u ah dhaqankooda ah iyaga lagu yaqaano ka noocaasa weeye ka cad xaaraantinimayntiisu ay caddahay waanaynu tusaalayn doonnaa insha allahu tacaala waxyaabaha noocaasoo kale ah ayaa sharcigu xaaraantinimaynaya laakiin wixii hadal uu galo siday u dhowdahay baa la eegaya waxaana fiican in la xalaal meerto oo qofku waxa weeye uu iska ilaaliyo waxaa ka mid a qawaacidda aynu tilmaamayno ee gaalada in la khilaafo oo dhaqankooda laga baydho waa in qofka muslimkaahi uu ogaadaa dani inay inoogu sugan tahay qaacido guud inay inoo tahay gaal in la khilaafaa dan baa inoogu sugan adduun iyo aakhiraba muslimka waa inay ka dhaadhacsan tahay qaacidada toddobaad waxa ay tahay waa in la aaminaa gaaladu waxay samaynayaan inay tahay wax xun oo faasida ama dani inaanay inoogu sugnayn in waxa weeye qofka muslimkaai uu ictiqaadiyo qaacidada sideedaad gaaladu waxa ay samaynayaan wuxuu ka dhaxeeyaa gaalnimo ama macsiyo labadaasuu ka dhaxeeya muslimkana waa loo diiday labadaba inuu sameeyo wax gaalnimo gaadhsiinaya ama wax macsiyo gaadhsiinaya qaacidada sagaalaad wixii diimuhu ay isku waafaqeen kiristaankana loo sharciyeeyey yahuuddana loo sharciyeeyey muslimiintana loo jideeyey waxa weeye noqon maysa gaalo in la ysku shabbahayo waayo sharcigeenna sugay qaacidada tobnaad wixii loo diiday cillo ama sabab loo diiday sida masaladan aynu ka hadlaynoo kale haddii loo baahdo oo baahi ay keensato way kuu bannaanaanaysaa iyadoo la tixgelinaya baahidaa la tixgelinaya qodobka koob iyo tobnaad ficilku qofka muslimkaahi uu samaynayo si uu gaalada isugu shabaho ficilka noocaasa waa inaan loogu kaalmayn waa inaan lagu caawin ta noocaasana tusaalayahe- tusaalayaasheedu waa badan yihin gaalada hadda waxaa lagaga dayda waxaa ka mid a inay inugu soo cusboonaatay oo hadda ay aada u faaftay ciidda dhalashada in la sameeyo ya kun sagaal boqol siddeetankii bishii koowaad kowdeedii baan dhashay mar kastoo la gaadho waxa weeye sanadka cusub maalinteeda koowaad ayuu xaflad dhiganaya uu leeyahay waa maalintii aan dhashay wey waxyaabaha gaalada inooga yimi wey ciid almiilaad waxa loo yaqaano waxaa la gaadhay oo dhowr jeer laysoo weydiiyey kuwii samaynaya xalwadda iyo keegu inay keega gaara u sameeyaan keeggii arooska iyo keeggii dhalashada iyo keeggii waxa weeye jacaylka maalinta jacaylka waxyaabo badan baa la sameeyey kaa keegga samaynaya xaaraan bay ku tahay ganacsiga noocaasi uma bannaana ee uu ku caawinayo ee uu keeg u samaynayo maalinta jacaylka uu u samaynayo dhallinyarada ama keeg uu u samaynayo waxa weeye ciidda dhalashada dadku ay leeyihiin waxa weeye in loogu kaalmeeya maaha haddii meel ay baadhi ku dhiganayaan wax gaalada laga keenay hudheellada in laga kireeyo guryaha in laga kireeyo gawaadhida in loogu adeego shaqooyinka in loo qabto waxyaabahaasoo dhani waa xaaraan weeye walaa tacaawanuu cala aliismi waalcudwaan wixii dembi uu ku sugan yahay laysuguma kaalmeeyo ama bilaash ha noqoto ama waxa lagu kala qaadanayo taasina waa qaacido muhima oo kaa anfacaysa wixii la xaaraantinimeeye cidna ha ugu kaalmayn in la keeno wixii gaalada lagaga dayanayay ayaa ka dhalanaysa in ra'iisluhu dadka ugu xiiro qaabkii gaalada lagaga dayanayay mushqaayaddu ku qaadanaya xaaraan bay ku tahay ficilkuu samaynayaana waxa weeye xaaraan bay ku tahay qaacidada ugu dambaysa ee waxa weeye ku soo gebagabaynaynaa waxay tahay wax kastoo gaalo lagaga dayanayo tadliis iyo qishno uu ku sugan yahay waxaa ka dhalanaya laba dembi baa ka dhalanaya in waxa weeye muslimiintii wax loo qarinayo ama wax loo soo waaridayo iyo in waxa weeye gaalo lagu dayanayo labadaa dembi baa ku sugan waxaynu tilmaamaynaa tusaalayaal faahfaahsan qaacidada guud waa gaalo inaan lagaga dayan waxay gaarka u leeyihiin laakiin sharcigeennu wuxuu inoo faahfaahiyey tusaalayaal badan oo la diidaya gaalada in lagaga daydo waxaa ka mid a caqiidada waxyaabo badan baa la sheegay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ilaahayna uu kitaabkiisa inoogu sheegay gaaladu inay aaminsanaayeen oo la inoo diiday in lagaga daydo tusaalayaal badan bay leedahay laakiin waxaa ka mid ah oo aynu tusaalaynaynaa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam alaa waina man kaana qablakum kanuu ytakhiduuna qubuura anbiyaa'ihim wasaaliixihim masaajid alaa falaa tattakhiduu masaajid fainii anhaakum can dalik xadiidkii jundub ee waxa weeye saxiixu muslimka ku yimi dadkii tegey ee kiristaanka iyo yahuudda ahaa dadka wanaagsan iyo ambiyada xabaalahooda masaajiday ka duldhisayeen ee ha samaynina nebigu waxa uhi calayhi salaatu wasalaam waan idin diidaya ficilka noocaasa inaad samaysaan waxyaabaha la diiday bay ka mid tahay waana shay caqiide ah waayo qof dhintay si kasta hadduu u wanaagsan yahay masjid in laga dul dhiso waa talaxtag lagu talaxtegayo wey marka laga hadlayo cibaadaadka dahaarada haddaynu tusaalayno waxyaabo badan baa la diiday waxyaabaha la diiday waxaa ka mid ah gabadhii caadada lahayd waxaa la diiday yahuudda in la waafaqo yahuudda in la waafaqo kiristaanka in la waafaqo waayo laba dacal bay kala taagnaayeen yahuudda caadadoodu waxay ahayd gabadhu hadday caado yeelato inay ka fogaadaan wax lama cunaan wax lama cabbaan lama seexdaan waxa weeye meel adag bay ka istaagayeen kiristaankuna dhinaca kaley ahaayeen oo xitaa waa u tegayeen oo waa u galmoonayeen oo markay caado leedahayo markaanay lahayn isku sibay wala wada dhaqmayeen islaamku laakiin labadaba waa khilaaf yahuudda tooda waa la khilaaf oo waxaa la yidhi isnacuu kulla shayin ila nikaax wax walba sameeya aan galmo ka ahayn marka galmadiina waxaa lagu khilaafay kiristaanka oo waxaa la yidhi yaan la samayn sida iyagu u samaynayaan waxyaabihii kale yahuuddu samaynaysayna waa lagu khilaafay yahuuddu markay maqleen xadiidkaas nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku khilaafay waxay yidhaahdeen nebi maxamed ma wuxuu doonayaa wax kastoo aannu samaynaba inuu nagu khilaafo ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam doonaya aad bay u dhibsadeen laba saxaabi oo ansaarta ka mid a oo yahuudda gaashaanbuur ay lahaayeen ayaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam iyagoo hadalkooda waxa weeye tixgelinaya oo waxay yidhaahdeen nimankii aannu jaarka ahayn waxay leeyihiin wax walba mana lagu khilaafaya dabeedna nebigu aad buu uga cadhooday nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii saxaabiya u yimi waa tusaale tusaalayaasha waxaa ka mid ah markaynu cibaadaadka ka hadlayno salaaddii oo kale salaaddii waxaa lagu khilaafay adaankii sidii gaalada buuq ama siidhi dadka in loogu addimo waa la diiday dab in la shido iyadana waa la diiday adaan baa la inoo jideeyey nebiguna wuxuu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam dab in la shido oo calaamad looga dhiga salaadda wakhtigeedu inay soo gasho ama waxa weeye buuq in la afuufo waxa weeye labaduba yahuud iyo nasaaraa isticmaalayay ha lagu khilaafo buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a tusaalayaasha in lagu khilaafay yahuudda istiqbaalu beyt اlmaqdis baytulmaqdiska ayay qaabilayey islaamkuna intiisii hore uu qaabilayey markii dambe waxaa la jideeyey gaalada in lagu khilaafo oo xagga kacbada loo jihaysto sayaquulu الsufahaau min الnaas maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha sida xadiis ay caddaynaysana sufaha waxaa looga jeedaa yahuuddaa looga jeedaa iyaga ayaa dhibsaday xagga kacbada in loo jeesto oo laga jeesto baytulmaqdis laga jeesto waa istiqbaalu lqibla fi salaa waa lagu khilaafay waxaa ka mid a waxyaabaha lagu khilaafay salaadda dhexdeeda imaamku hadduu fadhiisto in la dul istaago oo waxa weeye dadku ay taagnaadaan waa waxyaabaha sharcigu diiday walow fiqi ahaan hadal uu ku sugan yahay oo culimmada qaar ay leeyihiin waa la nasakhay oo imaamku hadduu fadhiisto oo uu istaag awoodi waayo ciddii istaag awoodaysaa waa inay taagnaataa waa masale fiqiya waxaa ka mid a waxa weeye in kabaha lagu tukado nebigu wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam ina alyahuuda waاnnasaara laa yusalluuna fii nicaalihim fakhaalifuuhum yahuudda iyo kiristaanku kabaha kuma tukadaan ee halla khilaaf oo kabaha ku tukada dabcan waxaa laga hadlayaa meel ay suuragal tahay kaba in lagu tukado kaarbadkan ama rooggan qaaligaa kabaha in lala soo galo odhan mayno waa sunna odhan mayno ee waa fasaad wey la fasaadinayo nadaafadda iyo hantida muslimiinta laakiin haddaad dibadda ku tukanayso ama meelo kaloo bannaana aad ku tukanayso ama aad socdaal tahay ama marmarka aad ku tukanayso waxa weeye sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad dabaqdo ayaa waxa weeye wanaagsan waxaa ka mid ah waxyaabaha gaalada lagu khilaafaya sharcigu inoo sheegay marka soomka laga hadlayay waxyaabo badan baa gaalada lagu khilaafay waxaa ka mid a suxuur in la cuno nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaab aklatu saxar xadiidkii camr bni alcaas ee saxiixu muslimka ku yimi soomkayaga iyo gaalada soomkooda waxaa u dhaxeeya suxuur in la cuno suxuurta aad cunayso markaad soomayso gaalada ayaad ku khilaafaysaa waayo gaalada laftoodu soom bay leeyihin kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum marka soomka laga hadlayo waxaa laynoo jideeyaa afurka in la dedejiyo maxaa loo dedejinaya nebigu waxau uhi calayhi asalaatu wasalaam yahuudda iyo kiristaanku afurka dib bay u dhigaan haddii ay soomaan ee idinku soo dedejiya idinku soo dedejiya marka soomka laga hadlayo waxaa la xaaraantinimeeyey maalin haddaad soonto maalinta labaad inaad ku xidhiidhiso habeenkii adoo aan waxba cunin ama cabbin oo aan afurin habeenkii waa lagaa xaaraantinimey xaaraan baa sharcigu ka dhigay ujeeddadeeduna waxay tahay gaalada in la khilaafo sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo waxaa ka mid ah waxyaabaha gaalada lagu khilaafayo marka soomka laga hadlayo yowmu caashuura haddii aada soomayso maalinta caashuura haddii la soomayo gaaladu way soontaa maalintaasoo keliyay soomaan laakiin nabigu wuxuu inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam in la khilaafo sidee loo khilaafaya maalintaa innagana waa laynoo jideeyey suumuu yowman qablahu aw yowman bacda waa in maalin laga horaysiiya ama maalin laga dambaysiiya si gaalada loo khilaafo marka laga hadlaya xajka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam musdelifa dadka gaalada ah ee soo xajiya waxa weeye cadceedday sugaan inay soo baxdo ee idinku ka dhaqaajiya musdelifa intaanay cadceeddu soo bixin si aan gaalada loogu dayan waa xajka gudihiis in la joogaa waa bannaan tahay laakiin sharcigu wuxuu danaynayaa xitaa cibaadadii la samaynayey ee gaal iyo islaam ay isku waafaqeen ayaa la doonayaa qaabka loo samaynaya gaalo in lagu khilaafo waa sida loo danaynayo gaalo waxa weeye in la khilaafo marka laga hadlayo dhaqamada iyo caadaadka iyo ciidaha iyo kulamada iyo munaasabaadkana sharcigu waxa weeye aad buu u caddeeyey waxaa ka mid a ciidaha gaalada inaan laga qaybgelin maalmaha ay ciidaha ka dhiganayaan in la khilaafo oo aan lala farxin oo aan lala wadaagin oo haddii ay labistaan innaguna aynaan la labisan oo sida ciidihii muslimiinta aynaan u dabaaldegin ilaahay waxau uhi waaladiina laa yashhaduuna azuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama kuwa markay zuurka goobjoog ka noqdaan ibnu cabbaas daxaaq alrabiicu bnu anas mujaahid mufasiriin badan oo salafkii ka mid ah oo ibnu cabbaas uu ugu horeeyo waxay ku macneeyeen waa ciidaha gaalada ayay ku macneeyeen kuwa aan ka qaybgelayn meelaha waxa weeye gaaladu ay ku ciidayaan waxaa laynoo jideeyey laba ciidood baa laynoo jideeyey oo nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu jidaynayey inna allaha abdalakuma biyowmayni khayrin minhuma maalmahan gaaladu ay ciidayaan laba maalmood oo ka wanaagsan baa laydinku bedelay ciidu alfitri wa ciidi aladxa waa maqsuud waa ujeeddo ciiddii gaalada la khilaafaya ciido kalea laynoo sameeyey waxaa ka mid ah marka dhaqanka laga hadlayo waxyaabo badan ayaa waxaa weeye laynoo diiday xaasidnimada la isxaasidayo sharcigu waa xaaraantinimeey waayo waa dhaqan gaalo wey welibana waa dhaqan yahuudeed xasadan min cindi anfusihim ayuu alla subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay wuxuu ihi nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam dabba ilaykum daau اlumami qablakum waxaa idiin soo dusay xanuunadii ummadaha hore lagu yaqaanay waa alxasadu wاlbagda in la isxaasido iyo in la isnaco waa dhaqan gaalo wey gaaladaa lagu yaqaanaa inay cid xaasidaan ama cid waxa weeye ay nacaan waxaa ka mid ah waxaa weeye tollaahayay iyo ree hebel baanu nahay sharcigu waa xaaraantinimeeyey waayo gaalaa lagaga dayanaya markii labadii saxaabi ay isku dhaceen iyadoo nebigu la jooga calayhi salaatu wasalaam ee mid yidhi yaa lalmuhaajiriin tallaahi muhaajiriinay ka kalena uu yidhi tallaahi ansaaray nebigu waxau idhi calayhi salaatu wasalaam abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum ma yeedhmadii gaalada ayaad isugu yeedhaysaa oo aad isugu habar wacanaysaa ayuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaa weeye habarwacashada iyo tollaahayay iyo qabyaaladda iyo qoqobka iyo wixii la mida waa waxyaabo lagu yaqaano gaalada iyo jaahiliyada lagu yaqaano la doonaya muslimkana inuu cagsigiisa sameeyo oo walaaltinimada iyo xidhiidhka uu ku dadaalo marka laga hadlayo labiska qurxinta waxyaabo badan baa laynoo tilmaamay dumarkaa layidhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluula dumarkii gaaladu siday isu qaawinayeen ha isu qaawinina gabadhu inay is asturtaa loo jiday gaaladana aanay ku dayan oo aanay cawradeeda aanay muujin ama jidhkeeda wax ka mida aanay waxaweeye muujin waxaa la mida qofku haddii waxaweeye timihiisu ay caddaadaan ama kuwa madaxa ha noqoto ama garhka ha noqoto oo uu caroobo waxaa laynoo jideeyey gaalo in la khilaafo oo waxa weeye la bedelo waajib ma aha laakiin waa sunna in la bedelo si gaalada loo khilaafo haddaad caddaankaaga daysatana waa mid waxa weeye ku bannaan wey waxaa ka mid ah waxyaabaha la xaaraantinimeeyey in waxa weeye qaabka timaha loo jaranayo in waxa weeye gaalada lagaga daydo ibnuulqayim raximahu اllahu tacaala waxa uu yidhaahdaa timaha dhinacyada in la xiiro waa ficlu اlawbaashi waasafala dadka liita ee waxa weeye dadka ugu hooseeya dhaqamadooda ayay ka mid tahay waana dhaqamada gaalada ayay ka mid tahay caadooyinka gaalada lagaga dayanayo ama waxyaabaha la soo waaridayo waa wax maalinba maalinta ka dambaysa soo cusboonaanaysa hadday tahay qaabka loo labisanayo saraawiishan waxaa weeye ee dhajiska candhada ku dheggan ee qofka cawradiisii qayb ka midiba ay muuqanayso isagoo soconaya ee markuu laba tallaababa qaado uu jiidayo ee timaha qaababka loo jaranayo qaababka gabdhuhu ay u labisanayaan ciidaha iyo xafladaha kala duwan ee la samaysanayo hadday tahay ciidda jacaylka iyo haddii ay tahay ciidda waxa weeye dhalashada iyo ciidaha la midka ah haddii ay tahay waxaa hadda soo cusboonaaday ee hadda maalmihii dhoweyd soo bilaabmayey oo ina tusaysa halka aynu marayno wiilashii iyo gabdhihii in waxaan mawdada loo yaqaano ama modeelka soo baxay dadka in loo soo bandhigayo in waxa weeye gaaladii laga soo qaatay oo xaflada la samaynayo wiilashii iyo gabdhihii isu soo daawasho tegayaan oo labiskii gaalada inta la soo xidho waxa weeye la ishormarayo oo waxa weeye la isdaawanayo oo sidii gaalada la isu jajabinayo oo hadba dhinac loo jeesanayo lugba dhinac loo taagayo hadba dhinac waxa weeye qoorta loo leexinayo waxa weeye iyadoo inankiina gabdha ay daawanayaan oo meebelada ay kaga duubanayaan gabadhiina wiilashu ay daawanayaan oo la arkayaan filayaa maalmo dhoweyd wixii la isdhaabsanaya facebooka iyo social mediyaha wixii la isku dhaabsanayay oo anigu aan xitaa la yaabay badownimada la samaynayo meesha waxa maraya waa wiilal bulshada daawanaysaana waa wada gabdho caqligu waxa uu keenay inanku haddii labis uu soo bandhigayo waxaa joogaa inay rag noqdaan waayo iyagaa doonaya labiskaa inay xidhaan laakiin waxaa meesha joogay badankoodu sagaal iyo sagaashan waxay ahaayeen gabdhay ahaayeen marka waxaad fahmaysaa in dano kale meesha laga leeyay ee aan loo jeedin labis in la kala qaato inaan waxa weeye loo jeedin waxaad fahmaysaa dhaqan caalamiya oo tiifiyada laga daawaday in la doonayo un in la yidhaahdo halkaasaanu gaadhin oo waxa weeye wixii faransiiska habeen hore ka dhacayey ee waxa weeye la soo bandhigayey mid la midoo u soo eeg baanu hargeyso ka dhignay in la yidhaahdo ta noocaasa un baa la doonaya in gaalo la isu ekaysiye maqsuudkeedu uu yahay labiska la keenayaa waa maxa shaariya surwaalkii uu shalay xidhnaa buu xidhan yahy kuwa xitaa cusubba maaha waa kuwii awalba la xidhnaa mawdo iyo moodeeltoonna ma ah waxaynu uga gudbaynaa maxaa keenaya gaalo in laysu ekaysiiyo sababaa keena sababaha waxaa kow ka ah sababa daakhiliya oo muslimiinta gudahooda ku sugan iyo kuwo dibadda kaga imanaya sababaha daakhiliga waxaa ka mid ah caqiidadu inay baydho caqiidada muslimka waxaa la doonaya inuu waxa weeye islaamnimadiisa iyo diintiisa inuu aaminsan yahay dhaqanka muslimiinta inuu ku qanacsan yahay caqiidadiisu haddii ay daciifto ama shaki uu ka galo ama madmadow uu ka galo waxaa laga yaabaa cid walba dhaqankeeda inuu qaato waa sabab weeye sababta labaad alrukuud alcilmi waalfikri muslimiinta aqoontoodu inay yaraato oo gaal in lagu daydo dhibka ay leedahay dad badani inaanay daraynsanayn shakhsiyaddii muslimnimada inuu baabiinayo ee la doonaya inay soocnaato waxa weeye dareenka noocaas iyo aqoonteedu inay ka maqan tahay qodobka saddexaad waxa weeye atanaasuc asiyaasi isqabsiga siyaasadeed ayaa iyaduna sababaha ka mid ah waxaa ka mid ah altacasub almadhabi kooxaysiga iyo wixii la mida waxaa ka mid ah altakhaluf almaadi waalxadaari muslimiintu gaalada xagga tiknolojiyadda iyo dhaqaalaha iyo awoodda inay kaga dambeeyaan caadaduna waxay tahay ka awoodda yari wuxuu ku daydaa ka awoodda badan ayuu waxa weeye ku daydaa muslimiintu markay awoodda lahaayeen iyaga ayaa lagu dayanayay sidaa awgeed baa culimmadu waxay tilmaameen axkaamta lagaga hadlaya gaal in la isu ekaysiiyo culimmadii dambaa faahfaahiyey waayo xilligii muslimiintu ay awoodda lahaayeen khilaafa alumawiya iyo alkhilaafa alraashida iyo xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo khulafadii kala dambeeyey xilliyadii muslimiintu ay baawarka caalamka ay gacanta ku hayeen xilliyada noocaasa waxaa wax ku dayanayay waa gaalada sidaa awgeed culimmada muslimiintu umay baahan gaal in laysu eekaysiiye in la faahfaahiyo waxay ku kaaftoomayeen gaal yaan laysu eekaysiin waxay ku kaaftoomayeen intii sharcigu tilmaamayey laakiin masaladani waxay xoogaysatay oo culimmadu ay faahfaahiyeen oo kutub laga alifay oo la balballaadhiyey markii muslimiintu awooddoodu ay wiiqantay gaaladuna ay awood yeelatay muslimiin badanina gaalada ay ku daydeen dhaqamo badanna ay ka keeneen marka noocaasa ayaa culimmadu faahfaahiyeen baabka noocana waa sabab keenaysa dacfiga muslimiinta ku yimi ka awoodda badan ee gaalkaa inay ku daydaan sababaha waxaa ka mid ah alhaziimatu nafsiya gaalku awood ahaanba ha kaaga awood bato laakiin waxaa la doonayay qalbigaagu inuu ka awood bato muuqaalka hadduu kaaga fiicnaado adiguna nuxurka inaad kaga fiicnaato oo islaamnimada iyo diintaada aad ku faanto oo aad ogaato gaalka inaad ka qiimo badan tahay alislaamu yaclu walaa yuclaa calayh walilaahi alcizatu walirasuulih walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun muslimka ha laga dhaqaalo bato ha laga ciidan bato tiknolojiyadda ha lagaga horeeyo laakiin mar walba waa inuu ku qanacsanaadaa cizada iyo sharafta inuu leeyahy marka mushkiladdu waxay ka imanaysaa marka muuqaalka la eego dad badan oo muslimiinah ayaa qalbigiina raacinaya alhaziimatu nafsiya naftu inay isdhiibto oo loo hoggaansamo gaalo oo waxa weeye dhaqamadooda la sameeyo ayaa waxa weeye iyaduna asbaabta ka mid ah asbaabaha waxaa ka mid ah dibadda inagaga imanaya hagardaamada gaaladu ay wadaan oo ay doonayaan in lagu daydo ficiladooda lagu daydo ta noocaasana dhaqamo badan bay u isticmaalaan oo kow ay ka tahay miidiyuhu uu ka yahay oo wax badan waxa weeye laysu soo marinayo waxaa ka mida sababaha keenaya waxa weeye alghaswu alfikri xagga maskaxda muslimiinta in lagaga soo duulo oo waxa weeye caqligooda la bedelo waxaa ka mida guumaysta oo caalamulislaami in badan oo ka mida waa la guumaystay dhaqamo badanna waa lagaga tegey waxaa ka mida asafaru ilayhim in loo socdaalo lala noolaado waxa weeye dhaqamadoodii lasoo dhaqangeliyo kadibna lagu soo noqdo waddanka muslimka ama ardaynimo ha loo tago ama waxa weeye degaan ha loo tago iyo wixii la mida waxaa ka mida asbaabahaasoo dhani waa asbaabo keenaysa muslimku inuu gaal ku daydo waxaynu uga gudbaynaa qodobka labada qodob ee ugu dambeeya maxaa ka dhashay markii muslimiintu ay gaalo isu ekaysiiyeen natiijada ay gaadheen muslimiintu maxay tahay nataa'ijta waxaa ka mid ah diintii inaynaan si fiican u fahmin gaaladu siday doonayeen diinta inaynu u fahanno dad badani inay u fahmeen calmaaniyadii inay inugu faaftay faslu ddiini can addawla waxa weeye diinta iyo dowladda in la kala sooco in la yidhaahdo dacmaa liqaysara liqaysar wa dacmaa lilaahi lilah wixii siyaasad ku saabsanna qaysar u dah madaxweynaha u dah wixii diin ku saabsanna masjidka u dah wixii diin ku saabsanina masjidka yaanay soo dhaafin howradii faransiisku bilaabay calmaaniyada in waxa weeye muslimiintii laga dhaadhiciyey oo waxa weeye masjidka maanta haddii mowduuc diinta ku saabsan lagaga hadlo in laga yaabo dad badan oo safka hore ku tukanaya inay yidhaahdaan waar siyaasadda inaga daay masjidka maxaa siyaasad loo soo geliyey siyaasadduna waxay ka mid tahay arkaanta diintay ka mid tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi unbaad u taqaaneen baan filaya miyaanu madaxweyne ahayn miyaanu dowlad maamulay dowlad buu maamulayay nebigu calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa waxaa ka mida qayb dhan oo culimmadu ay yidhaahdeen waa qaybta siyaasadda weeye waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ficillada iyo dhaqamada uu samaynaya uu inoo jideeyey culimmadu waxay yidhaahdeen waa saddex saddexdaasina waa saddex shaqoo nebigu haya calayhi salaatu wasalaam midi waxay tahay waa macallinnimo iyo waxyiga iyo cilmiga uu faafinayey culimmadaa taa qaabilaya oo cilmigii ka dhaxlay oo gudbinaya qodobka labaad waa maamulka sida dowladda loo maamulo madaxdaa ka qaadanaysa oo sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxu maamulaya oo waxa weeye qawaaciddiisii ku soconaya lama laha sidii xilligii nebiga hala noolaada lama laha laakiin waxaa looga jeedaa mabaadi'dii lagu socday ha lagu socdo way jiraan waxyaabo badan oo sharcigu fasaxayo oo xilligu uu keensanayo oo sharcigu waasiciyey baa jiraan wuxuu kaloo nebigu lahaa qaadi buu ahaa dadka ishayo kala xukuma kaana waxaa kaga dayanaya sunnadiis dadka qudaadda ah sidii nebigu wax u kala xukumayey ayaa la doonayaa inay wax u kala xukumaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam saddexda xaalaba waa laha waa inuu taallaa waxyaabaha ka dhashay waxaa ka mid a markii gaalo lagu dayday shaki badan in la geliyey masaa'il badan oo diinta ka mid a caqliga in la isticmaalay oo wax kastoo diinta ka mida caqli in la geliyey si waxa weeye loo shakigeliyo maxaynu kacbada kaga dawaafayna maxaa loo dhimanay maxaa cidhiidhiga loo gelaya maxaa sidan loo yeelaya caqli badan in la isticmaalo ta noocaasana aad bay u dhacdaa mar aan dhallinyaro ka timi london ka timi oo soomaaliya annagoo xajiyayna aan xajka iyo axkaamtiisa kala hadlayay ayaa qaar badani intay kaceen waa niman xitaa jaamacada dhammeeyey bay ahaayeen waxay yidhaahdeen waxaan la samaynayaa dhagax meel la shiidayo iyo qolkan madowee lagu wareegayo iyo labadan buureedee la dhex guculaynayo waay bay yidhaahdeen waay limaada maxaasaa loo samaynaya maxaasaa loo samaynaya waayo gaalada waxay ku buunbuuniyeen wax walbay waay in la yidhaahdo maxaa loo samaynaya dabeedna tiibaa diinta loola yimi dad badan baa halkaa gaadhay waxaa ka mida manaahijta gaalada in la soo waarido oo la leeyahay manhajkii maraykan oo caalamiya oo aad u horumarsan baynu dhiganayna haddii inta wanaagsan laga qaadanayo ama la kala shaandhaynayo way fiicnaan lahay laakiin sideedaa loo liqaya iyadoo laga yaabo caqiido badan iyo dhaqamo badan oo khaldan inay ku jiraan waxaa ka mid ah waxyaabaha ka dhashay gabadhii muslimadda ahayd in waxyaabo badan loogu ololaynayo oo diinteeda lagaga fogaynayo oo la leeyahay ragga iyo dumarku waa siman yihin wax walba waa ku siman yihin sinaansho in loo ololaynayo ta noocaasina waxa weeye sharciga markaynu ka hadlayno labka iyo dhadiga waxna waa ku simay waxna waa ku kala duway waxa uu ku simayna waa waxay ku siman yihiin waxa loogu kala duwayna cadaaladdeedu waxay tahay in loo kala duwo haddii la simo waxaanu sharcigu simin ulmibay noqonaysa dulmi bay noqonaysa gabadha in la yidhaahdo maxaa xijaabka loogu xidhaya sida ninka ha u labisato way gubanaysaa kulbaa dhacaya maradan madow naqaskuu ku celinaya iyo wax la mida in la yidhaahdo sida ninka ha u labisato oo madaxeeda ha qaawiso oo waxa weeye wax fudud ha xidhato in la yidhaahdo in la yidhaahdo ragga iyo dumarku ha isku walaaqmaan oo ha isdhex galaan oo ha isla keliyoobaan iyo waxyaabaha la midka ah waxyaabahaasoo dhani in la yidhaahdo ninka gabadh ka badan looma oggola xabad yaanu ka badin waayo gabadhiiba nin keliyaa loo ogolya gabadhu laba nin inay guursato lama oggola waa in la simaa oo ninkana la yidhaahdo mid labaad laguma oggola iska dhaaf mid saddexaaday oo waxyaabaha dadka qaar hadda u ololaynayaan ee bal dowlado badan oo muslimiini qaanuunkooda ay ku dareen guurka in la badiyaa inuu xaaraan yahay waa in la sinaadaa waa in la sinnaadaa waxaynu ku soo khatimaynaa waxaad mooddaa wakhtigiiba inaga dhacay islaamku markuu ka hadlayo ama qaabka loo dawaynayo gaalo in lagu daydo islaamku qaabab kala duwan buu u daweeyey dhowr qodob baynu ku soo koobaynaa ciwaanadaynu sheegaynaa insha allahu tacaala qodobka koowaad waxa uu yahay qofka muslimkaa shakhsiyaddiisa in la kobciyo in la dhiso naftiisa inuu ku kalsoonaado naftiisa inuu ku faano qiimihiisa inuu ogaado sharcigu aad buu u balballaadhiyey karaama la siiyey qofka muslimka ah karaamada muslimka la siiyeyna laba dhinac bay ka imanaysa midii waxay tahay mid bini aadamka la siiyey walaqad karamnaa bani aadam bini aadamka ilaahay xayawaanaadka waa ka soocay ilaahay waa karaamay bini aadamnimadu ku helaya ta labaadna islaamnimada iyo diinta ayuu ku helaya ina akramakum cinda allaahi atqaakum kuwa idinku cabsida badan ee ilaahay ka baqaya ayaa idinku karaamo badan muslimku karaamuu leeyahy karaamadiisu waxay badanaysaa markuu alla kacabsi waxa weeye uu xaqiijiyo hadba alla kacabsigiisu intuu leegyahay buu karaamo ku helaya markaynu islaamka ka hadlayno qaabka uu u karaameeyey muslimka waa qaabo badan abuurkiisaa la wanaajiyey caqli baa la siiyey faham baa la siiyey cilmigaa loo fududeeyey dhulkaa waxaa layidhi adaa khaliifka ah oo dhulka maamulaya kownkiibaa loo sahlay oo siduu doona uu munaafacaadsinaya waxaa la ilaaliyey naftiisaa la ilaaliyey xoolihiisaa la ilaaliyey waxaa laga bilaabay markuu dhasho waxaa la yidhaha lagu addimo si aanu shaydaanku u dhibin waa markuu dhasho ilaa intuu ka dhimanayo sharcigu waa ilaaliyey waxyaabahaasoo dhani waa karaamayn wey waxaa ka mid ah xorriyad in la siiyey meelo badan baa xorriyad laga siiyey oo qofku uu xor u yahay wuxuu ka shaqaysanayo in yaroo kooban baa loo diidoo la yidhaha ka shaqaysan laakiin camal kastoo uu qabanayo oo aan sharciga khilaafsanayn xor buu u yahay inuu wax yeesho xor buu u yahay milyaaraad hadduu yeesho iyo malaayiin fasax buu u haystaa wax yar hadduu yeesho fasax buu u haystaa waxa weeye xorriyad baa loo siiyey sharciga markaynu ka hadlayno qofka waxaa la saaray mas-uuliyad uu mas-uul ka yahay ficiladiis oo isaga wax laga weydiinay waxaa la saaray mas-uuliyad waxa weeye dadka kale ficiladooda wax laga weydiinayo waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna biاlmacruuf wayanhawna can اlmunkar waxaa laga doonayaa qofka muslimka ah mid guud xitaa inuu qaado dadka kale ficiladooda xitaa inuu wax u sheego samaha u sheego xumaantana uga digo mas-uuliyadda noocaasaa la saaray waxaa la saaray oo muslimka shakhsiyaddiisa lagu dhisay alle subxaanahu wa tacaala inuu ku xidhnaado hadday qalbi tahay hadday tahay cibaadooyin la samaynayo akhlaaq la samaynayo wanaagsan inuu alle subxaanahu wa tacaala ku xidhnaado si shakhsiyaddiisu ay u dhisanto ayaa waxa weeye laynoo jideeyey sharcigu waxaa laga qaadanayaa qofka muslimka ah inuu naftiisa qiimeeyo sharcigu waa ugu yeedhay waana tay salafku samaynayeen cumar bnu اlkhadaab ayaa markii baytulmaqdis ay ku soo dhowaadeen oo gaaladu ay sugayeen ninka noo awood sheegtay ee dowladda ugu weyn maamulaya ninka noocaasabaa la ysugu soo baxay cumar bnu lkhadaabna mutawaadic buu ah nin isduldhiga ayuu ahaa dabeedna waxaa la yidhi cumar bnu lkhadaab oo labis fiican waa inaad xidhataa gaaladu aad bay u labistaan muslimiinta ka giiji muslimiinta oo dhan baad matalaysaa markuu arkay siday u buunbuuninayaan muuqaalka ayaa waxa uu yidhi naxnu qowmun acazana allahu bilislaam famahma ibtagayna alcizata bigayrihi adallana allah ilaahay wuxuu nagu cizeeyey oo uu nagu sharfay waa islaamnimo halkaa waxaanu ku soo gaadhnay oo gaalada aanu ku dullaysannay oo baytulmaqdis aanu uga qabsannay waa islaamnimo weeye maaha labis fiican oo aannu xidhannahay iyo gaadiid fiican oo aannu wadanno ma aha cumar bnu lkhadaab wuxuu saxaabada tusayaa qiimaha aynu leenahay ma aha labis wanaagsan ma aha gaadiid wanaagsan ma ah guryo wanaagsan ma ah waa mabda'a iyo shakhsiyada muslimnimo ayay waxa weeye noqonaysaa waxaanu ku soo gabagabaynaynaa dhinaca kale sharcigu wuxuu inaga dhisay muslimku inuu ku dhisan yahay walaaladii inuu ku dhisan yahay watacaawanuu cala albiri waاtaqwa muslimiintu inay iskaashadaan inay isku xidhnaadaan walaaladii inuu ku faano almu'minu kaiiru biikhwaani muslimku walaaladii waa ku badan yihi almu'minuuna ikhwa inay tacaawunaan jasad keliya inay yihiin inay midaysan yihiin inay ka fogaadaan kala tagga iyo nacaybka iyo cuqdadda iyo qoqobka iyo wixii la mida ta noocaasa in la nooleeyo waxay keenaysaa gaalada waxa weeye in laga fogaado muslimka haddaad tol ka dhigato gaaladu col bay kuu noqonaysaa marka si looga fogaado gaalada kudayashadooda iyo inay kuugu weynaadaan waxa sharcigu uu aada u dareeya ruuxuljamaaca sidaa awgeed salaaddii waxaa la yidhi jamaca lagu tukado soomka marka la soomayo waxyaabaha loo jideeya waxaa ka mida dadka gaajoonaya ee aan waxay cunaan aanay aan helayn in kuwii wax haystay inay la wadaagaan gaajada dabeedna ay u naxariistaan ruuxuljamaaca ku sugan zakadii waa ruuxuljamaaca kii wax haystay baa kii kale wax siinaya xajkii waa la ysugu wada imanaya acmaal badan iyo waxyaabo badan oo la iloo jideeyey waxaa looga jeedaa walaaltinimada iyo midowga in lagu xaqiijiyo taasina waxay naga anfacaysaa gaalada ku dayashadoodu inay daciifto gaalada qiimahoodu qalbigeenna inay ku yaraato ayaa waxaa weeye la doonaya waxaan kusoo gabagabaynayaa mawduuc waa mawduuc ballaadhan hadalku wuxuu ku dhan yahay qofka muslimka ah mawduucanina jamaca hadday dhegaysanaya waxa weeye uma socdo oo ninka hadda dee wanaagsan ee salaad salaad ku sugaya mawduucan waa fahansan yah lagana fili maayo insha allahu tacaala gaalo iyo ku dayashadooda inuu daneeyo mawduucani wuxuu ku wajahan yahay bulshada inaga maqan ee dhaqannada aan sheegaya samaynaya kuwa noocaasuu ku wajahan yahay waxa weeye falyuballig ishaahidu minkum alghaa'ib qof waliba mas-uuliyadda ha qaado oo waxa weeye aynu ka hor tagno waxa weeye muslimnimada iyo iimaannimada iyo shakhsiyadda muslimiintu ay leeyihiin dadnimada aynu leenahay ee alla subxaanahu wa tacaala inoo xushay ee uu inagu tilmaamay khayru lumam inaynu nahay maanta gaal timaha siduu u goostay inaynu u goosanno ama surwaalka qaabku uu u xidhanaya aynu u xidhanno waxa weeye mid ina qabata maaha waa gunnimo muslimka gunnimo ku awey waa liidasho iyo madallo iyo dacfi iyo naqsi bay ku tahay dadka muslimiinta ah marka in la yska wacyigeliyo oo waxa weeye ficilka noocaasa dhinac looga soo wada jeesto oo aad mooddo hadda maalinba maalinta ka dambaysa in waxa weeye ay soo cusboonaanayaan oo halkii dhaqan wanaagsan laynoo keeni lahaa ama aqoon fiican laynoo keeni lahaa waxaynaan waxba ka dheefayn diinteenna iyo dhaqankeennana aynu ku seegayno laynoo soo waaridayo waa in waxyaabaha noocaasa laga hortagaa insha allahu tacaala aad baa u mahadsan tihiin raallina waxaa ka aanaysaan wakhtiga badana idinka qaatay hada wallahu aclam صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم